asalaamu calaykum dhegeystayaal waa idin salaam waa aniga amiira cadaawe iyo barnaamijkeena beauty and wellness oo sabti kasta aad iiga barateen inaa idiin soo daayo marka ay tahay labada galabnimo barnaamijkan oo ma aragtay ku saabsan sidii loo wax looga qaban lahay dhibaatooyinka dadka iscadeynta iyo ma aragtay chemicalska dadka jirkooda galaya iyo dad kii oo laga dhaadhiciyo qurux inay tahay keliya cadaan sideen quruxda u redefine gareena sidee maaragta dib dambe ugu qeexnaa qurux waxay tahay maxaa yeelay quruxda waxaan u maleyno aada ayay ay u duwan tahay then quruxda oo ma aragtay oo saxda oo ilaahay noogu talagalay so marka waa barnaamijka saasuu ku saabsan dadka sidii caafimaad le ee isku qurxin lahaayeen ayagoo naftooda chemicals iyo waxaas aysan marinin iyo qeybta ah public healthka caafimaadka qeybo kala duwan oo ma aragtay caafimaadka bulshada oo public healthka aan ka hadlo marka barnaamijyo kala duwan ayaan soo saara laakiin waxa uu ku saabsan yahay waa beauty and wellness qurxinta caafimaadka leh iyo xagga caafimaadka oo ma aragtay dadka wacdigelin la siinayo mowduucyo kala duwan oo caafimaadka ah isbuuci hore waxaan ka hadlay sidii loo bildgareyn lahay selfsteam ma aragtay siduu uu qofka ama ama dadka ilmaha aad dhashay ama adiga qofka sidaad u bildgareyn lahayd ma aragtay kalsooni iyo ma aragtay taas oo ku caawinayso mustaqbalka in aan waxyaabo badan uu qofka maaragtay uu samaysto marka taas ayaan isbuuc hore aada oga hadalnay waxa ay tahay selfsteam waxyaabaha keeni kara iyo sidii uu qofka u bildgareyn lahay si caafimaad lama aragtay kalsooni uu u yeelan lahay maxaa yeele kalsoonideena waxyaabaha badan oo successkeena oo ma aragta qofka in uu heer sare nolosha ka gaaro badankeed waxay ku xiran tahay kalsoonida iyo sidii ma aragtay loo ilaalin lahay dadka dhalinyarada khaasatan gabdhaha in kalsoonida ma aragtay aan aan laga haleynin ama selfsteamka laga haleynin boot iskuulada si fiican loola dhaqma iyo gurigaba marka ee waalidka ay korinayaan boot wiilasha iyo gabdhahaba khaasatan gabdhaha gabdhaha ayaa problemkaas aada u qabaan marka maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsanaanayaa waxaa marti noogu ammaanta barnaamijka wiil soomaali ah oo dhigo oregon state university oo la dhaho ismaaciil warsame oo ma aragtay khibrad fiican u lah xagga social media online dadka siday u isticmaalaan iyo sidii ay u impact garaynayso self steamkooda self imagekooda iyo caafimaadkooda overall bood qof kastoo dadka waaweyn iyo dadka yar laakiin khaasatan dhalinyarada siday u saameyneyso maaragtay isticmaalka social media hadday noqoto facebook twitter snapchat instagram hadday noqoto all of that sida ay u saameyneyso dhalinyarada maaragtay overall maaragtay wellbeingkooda selfsteamkooda self imagekooda soo marka waxaan aan ka hadlaynaa qeybo badan oo maaragtay impact impactkaasiyatan ka hadlayso dhibaatada dhalinyarada u imaanayso marka mar dhow ayaan barnaamijkeena bilaawanaynaa maanta haddii aad su-aalo qabtaan waadna soo wici kartaan ama aad comments ah qabtaan fikradiin ka dhiibanaysaan barnaamijka maanta taleefonka waa six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six
kadarqaday xariir la dacahayaha qusulba mawaaguhu dhalaalayba ma dhibicsiir maweyda madallaa la jecel yahaa maxaa layubaxatay degaa ka darqaday xariiru la dhacahaya qusulba ilkaheeda duuxa indhaheedan dayda dhabanteeda curubta duniyaha bildhalati sida qaanta lagu dhigay
Dhagays- hello
Hello?
ya hi ismaaciil uh, welcome uh, dhegaystayaal sidaa idiin sheegay maanta barnaamijkeena waxaa marti noo ah uh, ismaaciil warsama oo degan uh, ergan uh, uh, portland oo ka uh, oo dhigo ama ka shaqeeyo jaamacadda um, oregon state university uh, mar dhow isaga is introduce garaynayo bal laakiin waxaan raba inaa ogaatiin dhegaystayaal barnaamijkeena maanta inuu ku saabsan yahay social media iyo maaragtay dhibaatada ah, impactka uu u leeyahay dhalinyarada iyo xagga hadday noqoto overall wellbeingkooda iyo self esteemkooda self imagekooda all of that ah, waan ka hadlaynaa maanta ismaaciil kusoo dhawo barnaamijka
waa dhowahay ah, bismillahi raxmaan raxiim ah, asalaamu calaykum dadka dhan waa wada salaamay dhegaystayaasha Een, amiira adiga sidoo kale waa mahadsan tahay inaad ah, hawsha muhiimka ah u haysid een, bulshada een, iyo iyo mawduucan muhiimka ahaa aad igu soo codsuntay thank you dhegaystayaal sidaan haddaa idiin sheegay barnaamijka een, ah, ismaaciil wuxuu ku hadlayaa both english and somali haddii aad ma aragtay ah, ah, ah, qeybaha qaarkood aad ad- anaa idinkugu sharxayo at the end ah, qeybaha dadka ay fahmi waayaan and then hadhooti ayaan leenka fureynaa oo su-aalaha ah Ah, marka ismaaciil waxaan rabay i usually start with dadka inay backgroundkooda ka hadlaan so could you talk about your background education and work experience
Ah, waa mahadsan tahay een, ah, sida ay badanaa dad waxaan ku imaada maraykanka sida dad inta badan ku yimaadeen oo ah maxay ahaatee immigrant ama sa- soo galooti Ah, jaamacadii een, dugsiga sare waxaan ku bartay een, magaalada portland oo maine labada portland ayaa laisku qaldin Yeah.
Een, iyo een, jaamacadeedii dugs een, jaamacadeedii hoose oo ilaa bachelarka iyo ilaa masterka waxaan ku qaatay jaamacadda maine Ah, bachelarkan waxaan ku bartay een, waxaan dhaho culumtan een, xiriirka caalamiga ah ama Mhm.
international relations Een, markaan masterka u gudbayna xoogaa waxaan u wareegay dhankaas iyo education so marka waxaan aaday master in education oo focuskaygana oo yahay waxa la dhaho student development or mostly psychosocial development amase maskixiyan iyo iyo iyo bulsho ahaan ardayda siday ay ula qabsadaan maxay ahayd jaamacadaha iyo siday ugu eh, eh, micnaha siday waxbarashadooda si successful ama guul leh ku dhamaystaan Mhm. That's good. Um, and thank you, Ismail. Um, welcome. So, Ismail, as we discussed before, you know, um, social media it's hugely impacting everybody, uh, particularly um, young um, girls and, and, and boys. So, I, I, I just want you to discuss co uh, overview of social media. maxay tahay ba horta social media. Those of us uh, oo fahansan waxaa jira dad aan fahansaneen just because of other people use that use so could you give us overview of what social media is
Uh, social media een, ereygan loo isticmaalo waa waxyaalo fara badan amase waxay dhahaan platforms for uh, maxay ahayd for self expression for communicating with others waa waa waa xiriiryo kala duwan amase ha ahaadaan facebook amase twitterka ha ahaadaan amase snapchat ama instagram kulligood micnaha in kala kala duwanaadaan laakiinse muhiimadooda guud waxaa waaye meeshii oo waagii hore een, macluumaadka amase ay k- laga heli jiray idaacadaha caadiga oo regular media mainstream media ah ah, hadda waxay noqotay social media qof walba marka waa wariye qof walba waxa waaye warkan wuu heli karaa wuuna gudbin karaa marka waxyaalo badan oo faa'iidana way leedahay waxyaalo badan oo dhibaatooyin iyo khataradana badanna way leedahay marka waa gali doonaa laakiinse social media ma- waa wax ballaaran oo soo baxa adiga toban iyo shantii sano lasoo dhaafay marka oo la fiiriyo micnaha ay si aaday u dhexgaleen dadka bulshada hadda meel kastaba qof aanan isticmaalin male ama magaalo ama baadiyo amaso adduunka dhinac kastood ka joogtidba an qaybo badan uu leeyahay right yeah Um, so marka and what's the impact uh, how does it impact especially overall um, uh, each individual and especially teens
Uh, horta, as you know, there there are a lot of impacts. So this dadka Hmm.
oo- oo dhan amase da kastoo tahay wuu ku- wuu kugu samayn karaa micnaha impact amase waxyeelo I- amase, how eh, dhibaatooyin saameyn.
ha laakiinse maadaama ay dadka yaryar ay maxay ahaatay ay ay u nugul yihiin waxyaalo fara badan oo dadka waaweyn ay ka koreen amase ay la ay u adkeysan karaan dadka yaryar si gaarax oo oo oo arrintan ay u taabataa marmarka qaarna waxaa la dhihi karaa faa'iidooyinkiisa waxaaba ka badan dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah for example ha qofka een, dadka oo ayagoonan ogeyn hadalka ay gelinayaan meeshaas amase waxa ay sheegayaan ayagoonan ku xisaabtamin meesha ay gaari doonto inay war geliyaan marka waxaa laga yaabaa qofka asxaab oo u dhow dhow oo markaas isku sheeka yihiin inuu war u geliyo oo warkaasna uu gaara kaba soo qaba shaqadiisa camal amase uu gaaro waalidkiisa amase uu gaaro dad kale oo maxay ahayd uusan qofkaas markaas ugu talagalin qofkaasna yar oo waxaa laga yaabaa warkaas uusan meeshaas ugu talagalin amase sawiro amase video waxay ahaadaanba weliba kuwaasaa sii daran videoyada iyo sawiradaas sii daran markii la wareejiyo hadhowtii oo qofkaas oo ay- ay nafsadiisa ay saameyn ku keensatay ee marka qaarkoodna ay dhacday xitaa inuu qofkaas waxyaabo waaweyn oo ku kaco sida inuu isdilo camal amase inuu bulshadii ka cararo amase maxay ahaatay inuu dhibaatooyin fara badan uusan markaas ku tashanin oo qofka sameeyo waa kuwaas kuwa ugu waaweyn kuwa yaryaraa jiro oo maxay ahaatay oo sida oo ay camal oo kale self esteemka qofkan markuu arko een, dadkii kale oo siday umaleeyaan waxyaabo fiican sameynaayo because dadka badanaa waxa qurxaan lay soo dhigaan inta badan micnaha waxa Ha.
fiican qof walba wuxuu sameynayo iyo vacationka uu aadayo iyo meelaha iyo saaxiibada oo la joogo qofkan marka dhibaatooyinkiisa amase asigoo laundrigiisa sameynayo amase asigoo xanuunsan inuusan soo dhigana laga yaaba marka qof kale oo iska caadiga oo nolosha caadiga ku jiro inuu isdhahayo war dadka saaxiibada dhan noloshaan ay ku nool yihiin adiga maxaa kaasi ah oo qofka asiga self doubt amase ha n n n jiro maskixiin xitaa inay ku dhacdo waa macquul marka waxyaabahaas waa dhinacyabaha oo dhinaca xun waxyaabaha muhiimka oo fiican waxaa ka mid ah qofka oo laga yaabo inuu sidoo kale connection helo dad aysan is arki lahayn aysan ismaqli lahayn inay isku bartaan social mediaha n macluumaad uusan si caadi ku heli lahayn inuu xagga kasoo heliyo dad Mhm.
uusan war u gudbi karin inuu u gudbiyo marka waa saan ku sheegay carabta waa waxyaabaha n n waxaa la dhahaa silaaxun duu xaddayn amase em, em, midi laba af leh soomaalida hadda say u yaqaanaan oo dhinac dhinac fiicanna way leedahay dhinac khatarana way leedahay ha Wa- wa- waa runtaas wax kasta horta ma aragta nolosha een, wax fiican iyo wax xunba way leeyihiin Um, and waxaad ka dhawaajisay in ay aad u saameyso een, ma aragtay haday noqoto self image self steamka dadka yar T- wax yar taas ma ka hadli kartaa in tusaalooyin mas- ma siin kartaa dadkana dhageysanayo waxyaabaha ka mid ah
ha waa run eh, sababta waxaa waaye waxay samaynayaan dadka badanaa wax naturally dadka ku abuuranaa jiro oo ah inay dadka to compare themselves with others Ha.
oo haddaa fiirisid een, waxyaabaha oo een, dadka markay korayaan especially waxay ciyaalka waxaa arkaysa ayagoo shan jiro ama lix sano jiro inay qofka kale ag istaagaan anigaa kaa dheer ama anigaa saan ah inay Hmm.
isbarbardhigayaan maantao dhan marka waxaas waayadii hore waxay ahayd waxay ahayd wax kooban oo dadka intuu kuu muuqato wejigaada hor joogto amase haddaa ha isku dhigatid amase ama middle isku dhigatid intaas sirkalkaas gaabanay ahayd hadda sir- sirkalkii wuu weynaaday waxaa arkaysaa ma marka qaarkood waxyaabaha cajiibka ah qofaa picture soo gelinaya amase video ama wuxuu soo gelinaya facebooka markaasu wuxuu leeyahay please share let's share let's see how many people would share that so marka pictureka wax kale- qofkana waaye miya ha qofka wuxuu rabaa wuxuu Ha.
wuxuu rabaa in loo boost gareeyo amase in kor loogu qaado self esteemkiisa waa arkaysaa haddaa fi facebook marar badan waxaa arkaysaa fadlan helb helbagaree qofkan to share their pictures pictureka wax muhiime ma aha waa qof sh- sawirkiisa marka picturekaas lambarka uu gaaray ciyaalka waa very they are very data oriented haddaa aragtid waxay fiirinayaan how many people are share garaysa Ha.
amase how many people are view garaysa markaasaa qofka haddii laga ama yaabo la million loo gareeyay helo, xataa wuu ya qofka wuxuu noqonayaa ha wuu aad ugu farxaya haddii la sheer gareen waayo ama qofkii la ignore gareey wuxuu u qaadanayaa inay tahay wax oo asiga oo qofka ah marka waxaa waaye dhibaato weyna waxay noqonaysaa qofka marka inuu maanta o dhan dad isku combeer gareeyo iyo waxyaabo oo oo xitaa haddii ay dhacaan faa'iido aanan qofkaas u keenaynin sababtoo ah haddii ay milyan qofood ay sawirkaada sheer garayso waxaa ka faa'iidaysid malaha ma marka qaar waxaaba laga yaabaa in milyankaas qofood xitaa hadday sheer gareeyaan kolay ku tahay boqol qofood amase kun qofood amase laba kun oo qofood inay wax negative ay ka dhaxaan ama ay Mhm.
sawirkaada wax ka sheegaan amase ay ay- ay- ay si kale u caayaan oo qofkii u aragyo ayadiioo la caynayo oo waxaasna So- biniaadamkana waxawaa Mhm.
loo arkiba waa half glass waxay dhahaan glass half full camal waa run.
haddii million qof haddii qofka faaniso toban qofood haddii ay si xun u cayso laga yaabaa inay saameyn xun ku yeelato marka taasna way dhacdaa oo aaday u dhacdaa waa khatar so qofka sawirka hadduusan u een, diyaarsan lahayn Yes.
sawirka een, hadduu uu comment la socdo oo ma aragtay awareness ah and, and i can understand haddee dhahaan hala sheer gareeyo and all. so waxaa ka hadlaysaa sawir oo qofka caadi iska boost gareynayo that they're asking ay weydiinayaan dadka in dib loo sii wadaago oo loo sii sheer gareeyo ha inaan kala saaro waa runta waa I- I- maxay ahayd waa- I appreciate ina uh, clarificationka waxaa wa- ma marka qaarkood oo waxaa jirta wax muhiima la sheergareynaya kama soo qabo qofaa fundraising loo suubinaya ama so Mhm.
arrin kaloo muhiim aha la rabaa in oo oo fundra- in in awareness laga suubiyo oo amase qofa cunug yar haba ahaado hadduu rabo amase qof weyn ha ahaado wuxuu wax fiican oo sheegay Mhm.
waxaa la rabaa markaas dadka support because messageka waa waxa la support garaynaya amase ideada Waa laakiin run.
ma marka qaarkood waxa hadda aan ka hadlaayo waxaa waaye qof sawirkiisa asagoo meel iska taagan ka soo sawiro oo wax kale la soconin muhiimada kale dhan ay tahay bas in la tuso qofkaas in laga dhiga popular waxaasoo high schooladay ka jiraan aada uga jiraan middle Ha, schoolsay aad uga and- jiraan and- and- qofkaas waxaa lagu yeah.
leeyahay waa popular popularnimada la raadinaya ma aha ma aha muhiimada message ma ku jiro meesha waa runta and that's why uh, aan topican maanta u selagta garay inaan ka ka hadlo ka hadalno because gabdho yaryar oo waxaan arkay aada u impact garaynaysa oo iskuullada dhigtaan and and waa issue weyn ma og tahay we will have maaragtay society dhan oo self esteemkii ka halaabay oo ku weynaanayaan and and you know that ma aragtay successkooda aaday u impact garaynaysaa in in in taas so marka een- marka khaasatan een, marka isku isku fiirisid een, een, gabdhaha iyo iyo ma aragtay wiilasha yar um, maxay tahay differencega maxay ku kala duwan yihiin maxay iskaga egyihiin isticmaalka iyo impactiga ee ku sameynaysa
horta eh, in general annaga dadka biniaadanka dhan horta wax waxaa jiro ku uuman oo oo oo oo ah, maxay ahayd oo needs ay dhahaan basic needs ina maqashayaa laga yaabaa Ha.
eh, nin psychologist ahaa nineteen seventies kii oo joogi jiray ah wuxuu wuxuu sameeyey wax la dhaho en en en en theory oo la dhaho maslows maslows hierarchy of needs in Mhm.
maslow la dhahayo ahay micnaha wuxuu sameeyey wuxuu yidhi waxyaabaha dadka biniaadanka u baahan yihiin dhan oo oo- oo list ka sameeyey dadkaas marka waxaas ama wiilal ha ahaadaan ama gabdha ha ahaadaan ama qof weyn ama qof yar dadka dhan waa needs ee dadka dhan oo micnaha sida general loogu baahan yahay oo kamid ah midda koowaad oo ah physio- physiological amase cuntada maxay ahayd waxyaabaha oo jirka u baahan yahay midda ku xigta waxaa waa safety oo ah xoogaa ka koreyso wa- maxay ahayd midda saddexaad waxaa waaye belonging iyo love amase Mhm.
qofki inuu leeyahay wax uu jecel yahay ama dad micnaha jecel iyo midda kusii koreyso haddana waa self esteem iyo ugu sii sarreysa mid kale oo dhaho self self actualization amase qofka oo meel sare gaaray micnaha waxaas waa wax oo wiilasha iyo gabdhaha ka dhexeeya laakiin arrin waxaa jirta maadaama gabdhaha laba midaa jirta horta for one een, dadka oo culimada oo sci- sci- eh, takhasus- ku takhasusay een, psychologiga waxay sheegaan inay gabdhaha wiilasha ka hormaraan horta majuurnimada oo ee, marka ay developmentiga ay uga horeeyaan marka oo adolescence ay agekan la dhaho oo ka horeysa een, maxay ahayd adulthoodka amase aangaarka wax yar ka hor marka gabdhaha ja een, marka ay ay- ay- micnaha jirkooda iyo physiological kalba ay- ee laga yaabo wiilashii ay isku da-da yihiin inay ka hormareen micnaha waxaa waaye they are more likely to adopt social media dhinaceeda waxaa waaye social media way- way ga hor way ga horga way ka horgalayaan wiilasha isku da-da yihiin marka ee saas dhacda haddana waxaa jirto arrinta la dhaho body imageka sida oo waxayna waxaa la dhahaa nature waxna la dhaho nurture nurtureka waa waxa ka yimaado maxay ahayd- natureka waa wax oo qofka ku abuuran oo hadda taan aan sheegay Ha.
nurturekana waxaa waa societyga siday u samaysan tahay gabdhaha aad waxaa loo focus gareeyaa what they look like and how they look like so ah, maadaama gabdhaha saas ee societygii billboard ay arkaysaa journaal ay arkaysaa ee gabadhii baadigeedii laga hadlaayo maantao dhan iyo say u eg tahay iyo madaxeedii iyo timaheedii iyo everything iyo colorka everything lagu suubinayo by na- nurture na aha nature maaha nurture oo micnaha wax society ka imaanaya waxay ku qasbaysaa gabadhii marka inay arrintaas aware noqoto qofka biniaadanka wuxuu samaynaya waxa la dhaho reaction oo ku samaynaya anything oo kugu dhaco reaction marka taasna waxay keenaysaa ayadana dhibaatooyin badan haddausan qofka ka feejignaanin Mhm.
amase haddaanan awareness badan laga suubinin dhibaatooyinka inkastoo wiilasha iyo gabdhahaba ku dhacaan in ay arrintaas gabdhaha more likely ay impact ku sameynayso In maxay ahayd iyo waxaan kaloo ka hadli karnaa arrintan kale oo ah en en in la isticmaalo dadad badan oo oo- oo weliba oo ay si qalad u isticmaalaan pictureska amase videos amase Ha.
een oo eh, maxay ahayd, I don't know in waqtigan topican oo- oo- yes yes oo- yes yes waxaan laakiinse rabaa inaan arrin ku waxaa weydiiyaba jirta oo arrintaas yeah.
very important oo muhiim in la dadka ka digtoonaadaan Ha.
oo eh qofaag ama, ama gabarha waxaa laga yaabaa sawir iska caadiya inay qof u dirto Mhm.
photoshop aa lagu suubinayaa caption amase waxaa lagu hoos qorayaa wax aysan ayada markaas joogin Mhm.
meel haddii la marka qofkaas gabadha marka impactiga ku dhici doonto because societyga say u samaysan tahay oo aan gabdhaha amase soomaali ha ahaato ama xitaa westernkan aan joogin ha ahaato gabdhaha markasta waxa waxaa lagu soo diyaa extra scrutiny ah marka Mhm.
qofka gabadha eh haddii ay toban wiil iyo hal gabar meel taagan yihiin oo oo meesha xun tahay ma la dhahayo tobanka wiil maxaa meesha keena ma la dhahayo halkaas gabaraa la fiirinaa maxaa meeshaas xun ah istaajiyaa la dhahaya waa runta marka khatartaasna way jirtaa marka ayadana impactigaas ee overwhelmingly waxay effect garaynaysaa gabdhaha ya Ah, marka haddaa fiiriso haddadan dadka oo suicideka attemptiga sameeyey gabdhaha u badan oo even though and fortunately dadka badanaa eh, kuwa oo complete gareema u badna gabdhaha Mhm.
mostly waxay dhahaan they don't use as much deadly means as Yeah.
boys do Ah, ya laakiin still micnaha waxay kutusaysaa khatartan een, eh, laakiinse khatarta wiilasha iyo gabdhahaba way ku jirtaa micnaha qof kasta way qaban kartaa because all human aan nahay all the same needs aan leenahay Een, waa arrin oo kullina wada qusaysa ya an an shalay i mean an dhehe last week waxaan ka hadlayay an topica ah maaragtay ways to build on self esteem so one of the thing ah maaragtay literatureka aada uga aqriyay oo maaragtay ay dadka aada uga hadlaan waxaa waaye even boyska xataa sida u impact garaysa if they don't feel ma aragtay if they don't get enough love if they don't feel ma aragtay in uh, uh, society-ga ay welcome garanayso or even schoolska ay dhigtaan a lot of times waxaa maqlay een, ama aqriyay taas inay ku kaliftay inay gang galaan you know because gangka waxay dareemayaan in la welcome garanayo in la jecel yahay in la siinayo waxay rabaan so it's, Ah.
it's yeah
ah exactly waxay ay sheegaysaa waa hadda Mah- Maslow's hierarchy of needs Mhm.
midka saddexaad waa dabaqada saddexaad hadduu gaan ka helo qofka wuu qaadaya that's why ay dadka ay ciyaalka u galaayeen oo kale for example shabaab ee waxay ahayd u galaayeen waxyaabaha kala duwan qofkaas markaas wax kastuu u nugul yahay qofka markuu da-daas leeyahay haddii uusan ka helin society-ga amase family-ga uusan l- enough love iyo belonging ka helin iyo what they call mattering because qofka wuxuu rabaa inuu noqoyo qof oo oo oo- oo oo faa'iido leh amase society-ga they care about them mhm maxay ahayd waxaa maqlaysaa in- the biggest hadda problem oo haysato ciyaalka waxaa waaye is- is- is neglect waxa dhaho Mhm.
neglect waa waa dayacaad dayacaadaas marka oo ma aha qofkii gurigii inuu kula joogaa laga yaabaa oo hor fadhiyo oona dayacaad uu dareemayo Mhm.
sababta waa waalidka inuu la sheekaystaa waa inuu waqti geliyaa micnaha ma aha bes inuu cunto iyo caloosha loo buuxiyey bes ma aha een- een Mhm.
daya marka ma dayacin ma dhihi kartid marka taas way jirtaa aaday u jirtaa weliba arrin kaloo haddaa if you allow me oo waxaa jirta societygeena amase soomaali haddaan nahay especially na qusaysa amase dadka immigrantiga oo dhan oo eh waxaa jirta waxa la dhaho third culture kids oo eh culturally Mhm.
wiilasha micnaha wiila iyo gabdhaba ha ahaadaan ilmaha inta ku koraayo oo amase first gen ama second generation ama ha ahaadaan amase waxay ay dhahaan one point five generation ha ahaadaan Ha.
oo waalidkooda ayagoo yara yimideen lab- waxay qabaan waxa la dhaho third culture dadaa research ka sameeyey waxaa u- dhaqanka oo oo wadankaana boqolkiiba boqol ma haystaan maadaama gurigooda dhaqan kalaa ka jiro Ha.
dhaqanka waalidkood ay haystaan ama meeshay kusoo koreen ama experiencegaasna ma haystaan marka maanta oo dhan waxay negotiate garaynayaan waxaa la dhahaa neither here nor there Mhm.
intana ma joogaan xaggana ma joogaan meel dhexay ku jiraan waa maanta oo dhan marka guriga markuu joogo waxay suubinayaan code switch switch ay sameynayaan gurigaasay la diil garaynayaan different language ay isticmaalayaan different expression ay isticmaalayaan f word iyo waxaas dhan ma isticmaalayaan guriga markuu kasoo baxo jaa cunugii wuxuu jooga ama gabadhii ama wiilkii waxay joogaan saaxiibadooda maraykan ay la joogaan saaxiibadooda different culture different lifestyle aa lagu jiraa mhm which ay sameynayaan quickly because sidii gurigii iyo wixii ma ka hadli karaan Marka Waarin.
qofka marka wuxuu noqonayaa always marka waa it's a very hard situation to be in Mhm.
some benefits ay leedahay sababtoo dadka noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa gadaal dambe markay koraan waxay noqdaan dad oo ah very effective oo ah en en Multitasking diblomaasiyaal badan.
badan camal ay noqdaan Ha.
hawlo fara badan ay qabtaan laakiinse markay yar yihiin higher suicide rate en maxay ahaatay en dhibaatooyin kale ay qabaan oo ah higher level of mental health ay qabaan waxyaabaha qaar ay ku fiican yihiin waxaa waaye in maxay ahayd iskuulkooda kale drop out ratekooda wuu ka badnaan karaa laakiin waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxaa waaye hadday arrintaas si successful ay uga gudbaan hadhowti waxay noqon karaan dad wax isku xiro Mhm. En en, maaragtay and going back to the issue of maaragtay and gabdhaha and, and, and social media and you know um, issuega maaragtay aan markasta ka hadlo skin lightingka skin lighting practiceska and um, waa highly prevalent dadkeena oo communitygeena aad ayay u isticmaalaan uh, but also social media and, and dadka badanaa waxay isticmaalaan haweenka um, and filtering ma ka hadli kartaa imageka ma aragtay oo la filter gareynayo la cadeynayo because that's another form of ma aragtay uh, self image issue
absolutely Uh, filter hadda waxay noqotay waxa everything goes high tech like waxaan soo xasuustay marka la dhaho wax walba the same way wax walba high tech u noqdeen haddana everything high tech u noqday waagi hore dad badan iscadeynayo physically isku cadeynaya hadda waxaa la isku cadeynayaa by technology sooma kama aha marka dadka haddaa fiirisid kama aha iscadey ma aha inay necessarily ay dadkan skinkooda necab yihiin laakiinse si sahlanu qofka kusoo galaya wuxuu leeyahay maya lightningka igu xun waxaa arkaysaa dad fara badan oo maxay aheetay oo oo aad aad meelaha iskugu hor imaanaysiin sawiraa iska qaadaysiin qofka wuxuu ku dhahayaa fadlan intaadan sawirkayga post garaynin iisoo dir micnaha qofkaas waxa waaye wuxuuna kugu kalsoonayn sawirkaas waxaa laga yaabaa isleeyahay ama qofkan post gareeya haddaa fiirisid ma aha qofkan qof social media posting kasoo horjeeda in general waxaa laga yaabaa inuu adiga kaa sawiro badan yahay laakiinse wuxuu rabaa qofkan to control it so to portray that image marka aniga waxaa dhahaa some there is something ani i came up with which is there's a filter inflation which is maanta filter mid kaloo ka fiicana soo baxaayo kii hore kasii fiican kasii clearsan kasii maxay aheetay few maxaa dhaha shades lighter because also let's not kid ourselves that's what a lot of people are doing ha so that's ma ahaya that's waxaan ku samaynayaan which waxaan is something oo waxa waaye very important ee sababto ah haddii oo kulligeen aan la wada sameeyo to the point you have to adjust qofa waxaa laga yaabaa inaad social media isku taqaaniin markuu ka hor yimaado qofkii maba u ekabo maxay aheetay waxa waaye wiilasha iyo gabdhana way leeyihiin arrintaas waana wide spread saasaan ku weydiinaya because the underlining is that and, and midabkooda oo saxda ah kuma kalsoona waa waa self esteem issue because they want inay lighter oo ay kaadaan in markii social media ay maaragta lagu arko la dhaho wow qofkaas wuu qurux badan yahay because a lot of times ma aragta we associate cadaan to ma aragtay qurux and so that's another way i think ay u sameynayso adi maxay tahay fikradaada
exactly ana iyo waxay la tahay weliba xitaa languagekeena haddaa fiirisid qofbaa la rabaa in la ammaano waxaa leeyahay hebel caddo hebel hebel cadey aa la dhahayaa markii la dhahaayo ereyadaas dadku way dhegaysanayaan wayna maqlaayaan actionna way ka qaadanayaan marka beautygii amase quruxdii iyo waxaan isla waxaan isgel waxaan isku dhex qaladnay iyo colorkii oo jirka marka haddii dadka waxay hadda adiga howlaha ahay sidoo kale waa very important because waxaa tustaa dadka inuu qof walba iskenkiisa oo naturalka ah oo nooc walbo ahaadaba uu ku qurxanaan karo oona oona haddana oona la og yahay si caqliyan waa u ognahay maxay ahayd logically waa u ognahay laakiin ma la qaatay ma la aqbalay because haddii la aqbalay waxaas ma dhici lahayd marka micnaheeda waxay kutusaysaa there's a lot of work to do oo badanaa loo baahan yahay sababtoo dadka weli kama dhaadhicin hadday si saxa u qaadan lahaayeen qofka waxaas ma samayn lahayn marka laakiin kulli markii la wada sameeyo wuxuu is leeyahay adigana maxaa kaa reebaa indaas another thing oo jirta oo ah marka qof walba waxa sameynaya adiga you don't want to stand out xida qof oo waxaa laga yaabaa oosan waxaas jeclayn inuu u sameeyo just to fit in
a lot of times dadka yaryar firinka ugu daran issuega ugu daran so marka ismaaciil maxay tahay parentska roolkooda social media marka i think a lot of parents ilmahooda ma monitor garayaan khaasatan gabdhahooda iyo wiilasha lama sheekaystaan how that's impacting their self image and, and all of that how can parents address this
Uh, parentska waxa waaye aniga waxaan dhihi lahay this is the just basic thing ka war ha ilmahaada parent badanaa waxaa jira horta first of all waa inay ogaadaan parent khaasatan parentka oo soomaalida you know inay dhahaan ma aha kuwo badanoo aniga waxaan arkay dhahaayo waa waa waa waa waa either yes or no parentiga they usually go in the extremes kuwa qaarkood they don't even care ciyaalka inay isticmaalaan waxay isticmaalaan waxba kama galin kuwana waxaa waaye wax walba way micromanage oo waxay ku subinayaan oo waxay isku dayayaan inay physically ciyaalka controlaan physically ma controli karto sababtoo ah cunugaada xitaa haddaa teleefon ka qaadid waxaa laga yaaba markuu iskuulka tago saaxiibkiis inuu u dhiibo teleefonka oo mase saaxiibteed ay u dhiibday gabadha oo ay meeshaas akaunkooda ka galaan oo account aan adigaba ka warqabin oo magaca adiga aqoonin ay kula jiraan marka micnaheeda waxaa waa horta everybody have a conversation about social media Mhm.
waxaana ka hadashaa faa'iidooyinkeeda iyo khasaarooyinkeeda inaad ka hadashidna oo si oo oo authoritatively a- author- maxay si authority a uga hadashidna waa family waa wa- waa waalidka inuu marka hore asiga bartaa maxay ahayd what is happening horta waa inaad ogaatid waxaa dhahaa soomaalida waxay ku maamahdaa dhab ninkii ku gubtaa dambaskiisa ka wareegto qofka waa inuu ogyahay horta wh- what is out there waalidka waa inay ahaadaan curious waalidiin badanaa la sheekaysta aniga oo dhahayaan waa ognahay way ku dhex jiraan everything ay ogyihiin waalidiin qaarna waxaa arkay oo aniga aqaana iyaalkooda oo dhahayaan ciyaalkayga maba isticmaalaan social media markaas Hmm.
ayaga ma ogaan marka qofkaas marka ja wooba xeraybo and that responsibility wuu iska xiray because wuxuu yidhi ma isticmaali kartid and that's not gonna fly ciyaalka waxaas ma yeelayaan marka waa inay waalidka ee horta mar kasta ay ogaadaan ciyaalka they are two two steps ahead of you maanta dhan waa inaad ogaatid laba step saddex step ay kaa horeeyaan and the newest trend social media adiga aqoonin ayba ku jiraan ba facebook xitaa inaysan ku jirin waa laga yaabaa ee waxyaabo kale ku jiraan ma og tahay ma ka war haysaa and haddii aadan maxay ahayd ka war haynin oo aadan maxay ahayd aadan ogeyn waxyaabahaas waa inaad isku daydaa inaad baratid inaad waxyaabahaas meelaha looga hadlayo tagtid inaad hadda waxaan oo kale aad dhegaysatid barnaamijyada noocaan oo kale sababto ah dee adiga haddaad rabid ciyaalkaadi aan rabo Mhm. waa runta haa En- en, maxay tahay oo en- en- en, muu malaynaysaa parentska ma arag maxay tahay wax sidaabaha ay u address garayn karaan in gabdhaha ee ay bildigareeyaan ah, self esteemkooda iyo self imagekooda
Ah, important thing aan u sheegi lahay aan u sheega in- in- in dhalinyarada soo korayso iyo qof kastaba waxaa waaye waxaa ogaataa social mediaha iyo adiga inaa haddaa haddaa laba qof aa kala noqotiin aa authentic ahayn oo aa social mediahana aa some personality ama persona ku haysatid adiga banaankaadana aa mid kale ku haysatid inay maalin uun maalinay ahaataba ay isku dhici doonaan oo hadhowti maanta o dhan qofka marka wuxuu ka baqaa to be exposed because haddaa create garaysid that social media perfect image waa khatar marka Mhm.
waalidka iyo waa in qof kasta loo sheegay gabdhaha la dhaho what you know be who you are because either way at some point the real person is qofkaada adiga ah oo shakhsigaada caadiga ah wuu un soo bixi doonaa mar uu soo baxoba marka haddii ah eh, waxay dhahaan if you don't lie you don't have anything to, to have, you don't have to remember anything yeah Mhm.
so micnaheedu waxaa waaye haddii aadan adiga image fake ah aadan samaynin Mhm.
then waxa waxa kaa gala male haddii oo qof kaaga hor yimaado wadada ma iska qarqarinaysid because waxaa og tahay hadduu kusoo aragay social media iyo haddii kaleba magac kale haddaa ku geshid ama dadka qaarkoodna waxay sameeyaan waxay rabaan inay noqdaan waxaan dhaho troll amase waxyaabo qalad qalad ay sameeyaan amase dad inay caayaan ama ayaga inay dad dhibaateeyaan adigana marka ay magaalada joogaana waa dad caadi ah taasna laftirkeedana khatar ay leedahay so mar kastaba waxa ahaatidbu Ha.
waxaad social media ku ahaatid remember it's like waxa ay dhahaan waa maxaa la dhahaa waa is your own extension your Waa run.
own personal maxaa la dhahaa in- in ereyga aan raadinayo waxaa emojina ma ahan waxaa waaye maxay dhahaan um, Tus- tusaale ahaan naftaadii horudhac sii siinaysaa oo waxaa tahay naftaada ha.
nafsadaadii a- adiga a- o- o- o- on the clouds-ka ku jirto banaankaas taalo oo millions of qof ay fiirin karaan waay actually waxaaba muhiim ah inaad kaas more careful ka ahaatid than than your own self waa Marka runta waxaa waaye waana inaad hal qof ahaatid Wa- waxaan dhihi lahaa be your authentic self aan dhihi lahaa taas actually waxa ay xasuusisay aan ku we- aan rabaa inaan ku weydiiyo you know en- en, khaasatan en- en, aan soomaalida dhinaceeda markaan fiiriyo social media ku jiro en, khaasatan facebook dadka badanaa waxay soo galaan waxa la dhaho facebook live and um, in qofka intuu hadlayo waqtiga qaadataa intuu comment gareynayo waqtiga qaadataa marka im so curious and taas timekaaseetan oo la gelinayo iyo education attainmentiga waxa u dhexeeyo
Um, I- in terms of like because timekii ay gelinahayeen dadkii en wax aqris ama homework in la sameeyo waxaa la fiirinaya qof life ku jiro an an waa u comment gareynaya maanta dhan so Yeah. so it's in terms of hadda aniga waxaa ka shaqeeyaa jaamacadda meesha aan ka shaqeeya Ha, arday saas badan aan la kuudi.
shaqeeyaa Mhm.
one big problem waxaa waa oo qof kastoo arday oo face gareeyo ama jaamaca ha dhigta ama dugsi sare ha dhigta ama ka hoose waa time management Mhm.
marka waxaa dhacayso dadka qaarkood oo lifeka ku jiro waxaa laga yaabaa qofkan asiga inuu hoolihiisa soo dhammaystay odanihiisa soo dhammaystay oo asiga ho- kusoo fariistay inta oo is- waqti oo oo iska bixinu hayo waqtigan this is there waa laga yaabaa waqtiga their free time adiga waxaa laga yaabaa oo arrin important haysatid adana teleefonada waxay ku sheegaan alert ay ku siinayaan qof hebela life ay ku dhahayaan kaale soo fiirso Ha.
marka addictive ay noqon karaan just like anything else sida caffeine ama kaba daran sida Yeah.
maxay ahayd in ada drugs ay noqon kartaa dad oo waxaa jiro twenty four seven lifekay ama ayagaa ku jiro oo hadlooyo ama ayagaa ama dad ay dhegaysanayaan oo ku jiro haddaa fiirisid the contentina the important thing waxaa waa aniga i use life so marka ma dhihi kara and it will be hypocritical amase munaafaqnimo haddaa dhaho yaan la soo galan yaan la no soo no galan.
no Laakiin eh, waxaa ka the wadaa- point ma waxaa ahan yaa important- lasoo galin it's it's the, it's the time iyo basically aniga i'm associating with waxbarashadii you know 'cause, ha uh, mame waa yeah.
muhiim sababtoo Mhm.
ah waxbarashada sometimes waxaan waxay dhahaan everything has a opportunity cost so haddaa isticmaalaysid meeshaan wax kale you Ah.
are forgoing other value wax kalea ka tagaysaa marka aa meeshaan fiirsanaysid marka Alright.
danahaadii kale horta ma soo qabato oo basic ahay and whether that is inay tahay waxbarasho amase salaad soo tuko amase maxay ahayd waalidkaa la hadal and honestly sometimes na waxaa dhici karto waqtigii aad dadka la qaadan lahayd oo face timekii face personal person aad la qaadan lahayd which is very important inuu kan kaaga baxo marka taas waa muhiim qofka hadduu galaayo ama life galaayo ama fiirsanaayo waa for one waa you have to be very picky waxa aad fiirsanaysid waa inay ahaadaan waxaan is it gonna help me horta waxaan wax oo oo beneficial ah miya wax oo faa'iido maa ka helaa because this five minutes aa ku isbendi gareenka buugaan ku akrisan karaa kitaabaa ku akrisan karaa maxay ahayd qof person real person aa la sheekaysan karaa oo ama waalidkay ah ama friendkayga ah whatever it is Mhm.
so you have to be very prior like strategic qofka waa inuu ahaadaa aan maxay ahayd oo oo fiiriyaa waqtiga oo meesha gelinayo iyo wax oo ka helayo qof kastana maxna hadda loo sheegi kara malaha qof kasta they have to make their own decision laakiinse that calculation has to happen oo ah cost benefit analysis oo fiirinaya qofka maxaa iga galaayo maxaan ka helaya waa always qofka inuu suubiya ama live ha ahaato ama any kind of social media sometimes ana waxaa jirto oo markaan jaamacadda dhigan jira amase kadib aan iska tirtiri jira social media sometimes for a week aa laga yaabaa Ah, itixaamaha important hataa baa soo socda.
leedahay.
But Ah.
sometimes aniga xitaa ma isku kalsooneen in aan iska ilaalin karo taas xitaa waa an- waa another thing sometimes hadda shaqada markaan ka shaqeeya some days waxaa jiro oo aan telefonka baabuurka uga dhex tago Mhm.
Yeah. sababta waxaa waaye i know maxay ahaatay in- in project oo important ah hays- ah haysta so Mhm.
there is a lot of things oo qofka samayn kara oo time managementiga because academic performancega way way way affect garaysaa Aad.
technology use to the point of professorska qaarkood qofkii la soo galay any kind of a social media device Mhm.
oo- amase device oo eh, maxay ahayd smart device ay ka tuuraan amase galaas i deal with a lot of people oo academic misconduct lagu qabsaday kuwa badan waxaa lagu qabsaday oo ay ula doodeen waxay dhaheen facebookan galay macalinku wuxuu yidhi we don't care waxaa geshid haddaad social media geshid maxaa ka ognahay inaad friendskaada weydiinaysid answerska ma isticmaali kartid period so that's also another issue oo jiro Mhm. waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo n cabdiras n ii sheeg ismaaciil intaana gabagabeynin um, n maxay tahay n talooyinka aad dadka siin kartid ee ma aragtay issueskan practiceskaaneetun oo social media dadka impact gareenaya ee iskaga ilaalin karaan khaasatan dhalinyarada n gabdhaha yaryar oo iskuullada dhigtaan
Ah, horta qofka oo especially dadka yaryar waa inay ka feejignaadaan dad badan oo waxaa jiro oo oo ahayn waxa u malaysiin accountkan pictureka saaran ha aaminin sababta unless aa qofka si sax u taqaanid amase aa siyaabo kale ha iska aaminin horta wax oo digital meel ah haddaa pictureskaada ah especially eh, waa ogahay inay dhacdo picture qaawan ama inaad dirtid amase in lagu soo diro iska ilaali is very dangerous the reasonna waxaa waaye haddaa umalaysa xitaa qofka inaad taqaanid amase qof wax idin dhex mare amase waxay ahaataba you never know horta what's gonna happen walii garayn karaa dadka dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa waaye amase xitaa picture iskaba dhaaf hadal xitaa hadduu qofku uu- uu kaa qaadayo ama si im- inbox uu kula soo hadlaayo oo umalaysid privacy wax horta waxaa qof walba waxaan dhihi lahaa iska ilaali be skeptical very iska ilaali waxaan la dhaho privacy ha u malaynin wixii galaa een, digital wax privacy ah oo adiga boqolkiiba boqol aa haysatid ma laha ama caaya haddaa ku qortid amase wax xun amase wax embarrassing kugu ah, ama, ama adoo qabiil ka hadlaayo for example ama asoo wax oo adiga wax xun adoo ka hadlaayo oo hadhowtii wax aa wejigaada inaad soo istaagtid aa new york times haddii lagugu soo sawiro xitaa aadan kala jeclayn haddee aysan ahayn haba gelinina ku dhihi lahay marka aniga the only thing waxaa dhahaa waxa unless you are okay hadday new york times gaarto amase c n n headline news haddee warkan lasoo geliyo haddaadan haddaa okay ku tahay geli haddaa okay ku ahayn ha gelini Mhm. Yeah, that's waxaa waay een, waana fiican waay and the last question aan kweydiinayo waxaa waaye ismaaciil how do we help somali teens define their own life and beauty
Ah, wallahi waxaan dhihi lahay honestly qofka biniaadanka the beauty waa insightka n mida kale waxaan dhan oo ba- banaanka lagu sheegaa waa very subjective qofka waa in oo asiga isku kalsoonaadaa sababtoo ah you will always find n dad ku dhahaayo n there are people dad oo oo m- wax kaa sheega ma waynaysa qofka biniaadanka waa inuu ogaadaa the only person hal qof besaa la rabaa inaad isku compare garaysid hal qof halkaas qofna waa adiga shalay iyo maanta adiga saa ahayd adiga maanta haddaa shalay ka fiican tahay you are a winner that's it Waa haddaa runta.
maanta comparingka haddii aad aad rabtid- uga hadal examples uh, yeah because comparingka aad i think dadku u impact gareeyo and jealousy sababtoo geliyo ah and all of that exampleka aan ka hadlaha waxay tahay dadka qaarkood oo kor markaa ka fiirisid oo maxay ahayd oo isleedahay qofkaan noloshiisa dhan waa waa amazing Mhm.
ana dad badanaa arkaa ardayaa la shaqeeyaa fara badan qofaa arkaysaa gaari aad u qurux badan oo wataa aada u labisan yahay waxaa dhan markaa korka ka fiirisid qofkaan waxaa isleedahay qofkii arkaa wuxuu isdhihi lahaa jealous u ka noqon lahaa noloshooda because aniga i work with them waxaa ogahay wax oo dadka badan u baxsaneen markaa la sheekaysto qofkaas waxaa laga yaabaa n bilaskia ku adag waxaa laga yaabaa n cudura jira oo xanuuna haayo waxaa laga yaabaa n maxay ahayd relationship problem inuu ku jiriyo dhibaatooyin fara badan oo adiga ku muuqanina qofkaas inay haayaan laga yaaba so waxa waa taas xitaa adi xitaa ogaaw qofka aa isku me- compare gareynaysid you don't know all their story Mhm.
ama qof That's aa u true.
maraysid family aa ujeedaa picture per- perfect wax ahay soo sameynayaan waxaa laga yaabaa n maxay ahaatay cunugooda inuu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa inay ayagii isku xun yihiin adiga waxaas aad isku compare garaynayso laakiin ma ujeedid because adiga perfect pictureki wixii lagu soo saaray meesha ujeedaa always marka waxaa dhahaa dadka ogaaw maxay ahaatay you have to you have to trust ilaahay wuxuu kuu qoray because annaga dad muslim aan nahay qof walba ilaahay qadaro u qoray wax xun oo ilaahay ku kuu qorin ma kugu dhacaayaan wixii oo kugu dhacana ku sabr and that's it qof walba ilaahay qof loo waayey ma laha wax qof qof ka fiicanna ma jiro Waa marka runtaa.
noocii lagu uumay adiga taas ku qanacsanaa because qofaa waxaa laga yaabaa oo u baryayo oo ilaahay u ducaysanayo inuu sidaadoo kale noqdo anybody oo hadda adi waxa adiga oo dhibka u aragtid qofaa ilaahay baryayo oo ilaahay qofkaasoo kale iga dhig dhahu ayaa laga yaabaa waa runta ha beenta ma ahan ha and, and i think taas een, aad ay tahay dadka in ay u ogaadaan um, sida hadda ismaaciil u sheegtay eh, si fiican ayaa u sheegtay En- en- en taas aad ayay dhib dadka u saameysaa ma aragta kalsoonidooda and- and taas successkooda xataa way ku xiran tahay confidence-kaaseetun ee naftooda ay tahay inay ku qabaan marka ismaaciil en, waa mahadsan tahay waxaan furayaa en, mar breegan qaadanaynaa and then waxaan usoo noqonaynaa en, en, su-aalaha soo aad ayay u mahadsan tahay soo waan waan kusoo noqon doonaa su-aalaha dadkas ay na dhegeysanayaan ay jaanis u helaan su-aalo ku weydiiyaan ama fikradooda ay ka dhiibtaan en, barnaamijka okay mahadsaned
Uh, dhegeystayaal een, taleefonka waxaa waaye 612-353-5596 haddii aad su-aalo qabtaan waa idinku soo noqon doonaa mahadsanid
dibadada halmaame wadhamayta weenu xarideeda madagta luqunteeda dhabiga dhacayay kalleeca dibadada halmaame maydiman kuleeqo dhulkeennay ku nuushe si ka dhaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaaye anaa loo dhameeyaa maydiman kuleeho dhulkeennay ku nuushe ika dhaxashay quruxde nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhameeyaa
dhegeystayaal waa in islaamay And- and- hallo and dhegeystayaal kusoo dhawaada and su-aalo maa qabtaan Um, dhegeystayaal aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaay in aan ka hadalno dhibaatada maaragtay social media ee u leedahay dadka overall wellbeingkooda xagga hadday noqoto self steamkooda hadday noqoto self imagekooda barnaamijka waxaa marti noogu ah ismaaciil warsame oo joogo magaalada stateka oregon jooga soo marka mar dhow qadka ayaan furayaa taleefanada hadii maaragtay aad su-aalo qabtaan waa soo wici kartaan taleefonka waa six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six hallo
ha waa ku jiraa
ismaaciil sug lineka wanyar one second oo kuusoo daynayaa Thanks.
dhabanteeda curubta duniyaha bildhalaatina sida qaanta lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabanteeda curubta duniyaha bildhalaatina sida qaanta lagu dhigay barkoodu dhaafay dabarka barna soo dhaceene layduway ku deeshiyo midabkeeda dhinka
dhegeystayaal waa idin salaame waa aniga amiira cadaawi barnaamijkeena biyeran wellness oo nooga barteen sabti kasto in aa idiin soo daaya marka ay tahay labada galabnimo barnaamijkeenoo maanta ku saabsanaay ma aragtay ka hadalka in dadka aan fahansiino dhibaatada ee leedahay social media isticmaalkeedii dadka sida u imbact gareyso caafimaadkooda khaasatan dhalinyarada haddii aad aad su-aalo qabtaan weli ismaaciil leenka ayuu noogu jiraa haddii aad su-aalo u qabtaan ismaaciil ayaa maanta marti noo ahay oo jooga portland oregon oo ma aragtay khibradiisa nagala hadlay oo social media dadka siday u dhibaateynayso khaasatan dhalinyarada self steamkooda kalsoonidooda hadday noqoto noloshooda ma aragtay sida ay u arkaan olofdad waa wax aadna ma aragtay u muhiimsan oo ah dadka in ay ogaadaan ay bartaan ay tahay markay haddii aad su-aalo qabtaan taleefonka waxaa waaye six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six waadna soo wici kartaan inta uu mustafa mandhehe inta uu ku jiro ismaaciil taleefonka marka ismaaciil maadaama aan dadka aan onlineka u furnay ismaaciil mar dad maadaama onlineka dadka u furnay ay ay ay su-aalo ku weydiinayaan one second hallo waa ku maqlaa waa ku maqlaa um okay so qofaa soo wacay oo line ka dhigayso so marka ismaaciilo waxaan aan rabay in aad overall ma aragta waxa aan ka hadalnay aad dadku ugu soo celisid oo ah khaasatan ma aragtay waalidiinta siday iskaga ilaalin lahaayeen maxaa yeelay waalid ayaa hadda message iisoo diray social media iigu soo diray oo dhahay ilmaha dhowr jeer waan kala hadlay isticmaalka social media laakiin ilama wadaagaan way qariyaan waxay sameynayaan ma aqaan soo marka waalidiinta maxay tahay controolka ay yeelan karaan
horta waa runta waxa ugu ugu qalad dhibaatada ugu ugu weyn oo jirtana waxaa waaye in si aanan specific ahayn in loo dhaho iska ilaaliya social media markaasaad dhahdidoo kale waxaa waaye wax faa'iido weyn ma samaynayso sababtoo iska ilaaliya markaad dhahdid si specifically ah ma aadan ugu sheegin waalidka marka waxaa muhiim eh, horta waalidka oo markuu dhacay iska ilaali horta waalidka ma fahamsan yahay dhibaatooyinka social media ilaa iyo meeqa waqti ahuu geliyey Mhm.
inuu ogaado Mhm.
marka ee ee dhacayso ee marka waa inuu midda kale oo ogaadaa sababta keentay in uu qofkan waalidkiis ka qariyo accountkiisa Mhm.
sababtoo eh, marmarka qaarkood waxaa dhacayso eh, ilmaha eh, waa la- waa laga yaaba waxyaabo badan oo waxaa jirto oo waalidka ma rabaa inay u sheegaan laakiin wax oo big deala ma aha micnaha waxay isleeyahin waalidka sheekadan maba fahmaayo mana kala jeclo Mhm.
taas waa okay Mhm.
laakiin mar oo si deliberately ah amase si kas cad ah Mhm.
oo u avoid garaynayaa jirta waalidka sababta wuxuu ogyahay Mhm.
nolosha ama guriga noocu qofkan lifestyleka oo guriga ku sheego iyo lifestyleka oo social media kula jiro inay laba kale yihiin Mhm.
markaas midaasaa daran marka inuu kala ogaado waalidkana waa muhiim waalidiinta qaarkood ma aha qof cunugaada wax uu sameynaa everything inaad ogaatid qasab ma aha micnaha ma ogaan kartid ba impossible wa Mhm.
laakiinse in general waa inaad ogaatid cunugaada soo u nool yahay saaxiibadiis waa muhiim xitaa saaxiibadiis xitaa waxa ay sameynayaan social media because waa group waay waa laisku xiran yahay Haa.
saaxiibada ciyaalkaada iyo dadka oo la interact gareeya social media iyo who is this friends list xitaa sometimes inaa fiiri sidaa fiican Mhm.
waa qofkii fahamsan waaye social media laakiin qofka markuu fahamsan oo dhaho iska ilaali ciyaalka maxba macnaha ma kasoo arrintaas ma- xataa ma- ismaaciil waxaa jira waalidiin aan ku jirinba social media oo facebook ama twitter ama snapchat aan ku jirinba xataa And, and, and that ma aragtay waa another uh, barrier ma og tahay and, and waxaa laga yaabaa inayba aqooninba o- all ay maqlaan as ilmihii oo ka hadlaayaba so taasna dhib way keeni kartaa
ha waa run horta qasab ma aha qofka inuu every single social media platform oo ku jiro Mhm.
laakiinse inta ugu khatarsan oo la yaqaano oo muhiimka ah em, sida maxay ahayd especially ciyaalka hadda eh, eh, ti- yar yar waxay aada ugu jiraan snapchat iyo waxay Yeah.
aada ugu jiraan iyo ins- iyo instagram Mhm.
En maxay ahayd kuwo waxaa jiro oo marka marmar soo baxo oo waxaa jira ayagana very dangerous eh, kuwaasna waa in laga warqaabo ayaan dhexaas waxaa soo baxay mid la dhaho yikyak inaa maqasho ma oli Ah, maya ma maqla kaas wuxuu keenayay Ah.
qofkii marka waa anonymous qof walba waxa waaye lamaba yaqaanaba qofku wuxuu uu yahay Mhm.
marka dadkiyaa marka wax laga sheegaa qofaa soo maraayo dadka eriyada ku jiro oo kuu sheegaya Mhm.
guriga adiga hadda waxaa joogtaa laga yaaba mall of america mall of america maanta dadka socda dhan oo kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay marka qofaa soo maraayo yigaaga u isticmaalaya qofkii aad wax ka sheegaysa adiga waa xamanaysaa waa ujeedaa qofkaas because telefonkaada wuu kuu sheegi karaa proximityga Mhm.
Em, amase dadka meesha maraaya maadaama ay isku jeejeedaan waxaa leedahay fiiri qofka shaatiga guduudka gashan sida u egyahay fiiri qofkaas noocaas noocaas waa dada badanaa ayaan hadda kahor waxay ka dhacda conference ah aniga aan ka qayb galay oo Mhm.
weliba dad badan oo professionals ah sameynayeen waxaas Ha, Mhm.
conferencega dhan in laga sheegay noqotay ha lagala joojiyo la dhahaa sababtoo ah dadaa hallwayskii fadhiyo oo qofkii soo maraba wax ka sheegaayo imagine marka waa dad wax bartay waa dad when waaweyn.
you say wax ka Imagine sheegaya dadka maxaa ka wadaa ay suwar ay ka qaadayaan camal ah maya Hmm.
waxaa waaye laba midaa jirta midna yityaagaa lahaa mid kalena waxaa la dhahaa yeah saraaxa.
okay Laba okay yes xaraf baa laga isticmaalay.
yes yes waxaa waaye waa anonymously adigoo adigoonan isi sheegin aa qofka kale ka hadli kartaa Wow.
qofkii kalena marka waa loo jeedaa marka amase qofka asaa isi soo banaandhiga oo dhahayo bal si saraaxa ah amase si oo frank ah frank waa ereyga Ha.
Loo fiiriyo.
Ha.
amase si si saraaxa igaga hadal waa marka hadda markaan ku dhaho amiira adiga marka waxaan kaa sheegayaa wax xun oo adiga noloshaada dhaawac kuu geysto marka adigana you cannot take it, I cannot take it back and mana i taqaanin meelaa i raacatidna ma Waa laha dhan- taasna way jirtaa Ha.
ninkiyaaga marka kuwo badan oo noocaasaa soo baxo qasab ma ahan ka wadaa marka waalidka inuu every platform uu yaqaano ha trendiska iyo sidoo loo isticmaalo inuu yaqaano at least waa important waa waa muhiim wala wa- waa runtaa and and eh, at least ay ay wax yar ka fahansan yihiin hano dhe- Ah, ama ah, labada xaba ay uga jiraan at least waa ismaaciil een, taleefon ayaa soo galay ismaaciil aan sug aan dhegeystayaal kusoo dhawaada een, su-aalo hadday aa qabtaan
ah shukran horta mira aad baa u wanaagsan tahay arrintaa wadid iyo ismaaciil waxaan raba inaan weydiiyo cyberbullyingka ma ka hadli kartaan bal dhibku waxa uu feminka u keeni karo haddii ciyaalka oo kaleeto ee bully garaynayaan caruur kale Mhm.
dhibkaas horta waan aragnaa inay waalidiintu wax badan ayna ka ogeyn laakiin dhib badan buu keeni karaa reerka bal taama noo faahfaanin kartaan oo ya n ismaaciil n n su-aasha waxaa waaye n qof ayaa soo wactamay su-aasha la weydiiyey waxaa waaye ma ka hadli kartaa and the issue of cyberbullying and khaasatan caruurta haddii ay ilmo kale ay bully gareeyaan
ha horta taasna waa khatar wax weyn oo laisku soo biyo waaye Ee, Mhm.
ee, waxaa jirto dad badan oo imailo kuusoo diraayo amase inboxyo kuusoo diraayo oo oo maxay ahayta amase waxyaabo ku weydiisanaayo amase waxyaabo kuu ofar garaynayo taas Mhm.
waa khatar waa macnaha waxay ku imaadaa een, usually qofkaas wuxuu isku dayaa inuu information oo compromising oo kaa raadiyo Mhm.
informationkaas wuxuu noqon karaa ama waxaa u sheegaysaa een, account number ama wax amase address ama whatever ciyaalka ama dadka yaryar weliba waxaa aad loogu isticmaalaa maadaama aan hore uga soo hadalno inay tahay self image oo important u yahay Mhm.
sawiradooda sawiro iisoo diraa lagu dhahaa qofka wuu- qof kaloo iskaga dhigaa sawiro kaloo asiga usoo diraa kamarada ii furu dhaha webkamuu kasoo waca qofka markay wax ka helaan Mhm.
hadhowtii ay wax ka haystaan hostage camal ay u qabanayaan amase qofkii la haystaa laga dhigaya wixii la rabaa laga samaysanaya wixii wax ka weynaa la gelinaya sawiro kasii daranaa la dhahaya soo dir sawiro adigoo qaaqaawanaya soo diraa la dhaha waxaad lacag ii soo diraa la dhahaya amase taas waa mid midda kale waxaa waaye ayadana oo oo- oo oo that's very severe midda ugu daranaa sheegay Mhm.
waxyaabaha isku caadiya hooyo yaroo dadka dhalinyarada xitaa isku sameeyaan waxaa waaye qofka comment xunaa laga bixinaya Mhm.
een, dad kalaa aa- aa- dad kalaa lagu hor ceebeynayaa een, maxay aheetay wax oo asaga shaksiyadiisa wax u dhimaya lagu dhahayaa marka qofka amase emailaa loo soo diraya oo unwanted eh inboxaa wax loogu soo diraya marka Mhm.
qofka wuxuu isdhahayaa marka maxay aheetay wax meelo i dacwooda ma yaqaan dad waaweyna xitaa ku dhacdaa aan foojinni hadda waxaan aqaanaa dad badan oo keysas badan oo- oo layga sheekeeye qaar aan arkayaa jiro Mhm.
een, maxay aheetay oo dad qofkan sheeko hore gaar u dhex bartay oo inuu screenshot ka qaado oo banaanka soo dhigaya qofkaana marka ma rabo waxaas uguma talagalin public uguma talagalin qofkii marka dhibaatada ku dhacayso xanaaqa ku dhacayo wuxuu dareemayaa ceeb iyo shame iyo guilty oo dareemaya ma marka qaar waxaa dhacaysa photoshop in la suubiyo wax uusan qofkaanba dhihin amase hadal uusan sameynin amase picture oo meel kale ah in laskor saaro oo haddana la baahiyo wixii mar banaanka galana ma soo ceshan kartid waa Mhm.
khatar waa very dangerous waaye waa Yeah.
waxyaabaha oo qaarkood dadka booliiska in loo sheego waaye waa- waa waa in la si legal ah loo ya taasaan raba inaan ku weydiiyo legalka ma ka hadli kartaa because maxaa yeelay sometimes dadkan maadaama ay legalkii aqoonin ma aragtay iyo policy issueskii iyo waxaaseetan sometimes dadkii waxay u malaynayan normal inay tahay waxaan normal ahayn so legal issueska ma ka hadli kartaa bad haa horta waxa muhiimka ah waxaa waa horta inuu ogaado qofka wax markuu qof kugu sameeyo waxaa isku daydaa all the details inay hesho qofkaas mataqaanaa magaciisa meesha uu kale because da- hadaa report garaysid waxay ku weydiinayaan information ku saabsan qofkaas si loo identify gareeyo dad badanoo waxaa jira oo ah fake account isticmaalo kuwaas waa khatar way adag tahay iska ilaali kuwaas maxay isku dhisan sometimes inaad siyaabo kale kusoo heshid markaa ogaatid laakiin se kaba soo qabo stalkingka waddankan wadamada badan meelaha badan illegal oo ka yahay maxay ahaatay harassmentiga oo maxay ahaatay electronic harassmentiga ay ku jirto waa illegal qofka hadduu ah ita qof la yaqaano oo yahay kaba soo qabo waxaa laga yaabaa inaadan legally wax uga qaadi karin because maraykanka waxaa jirto freedom of speech marka way adag tahay hadda qof inuu sawir kaa qaadayo camal for example een banaanka wuu soo dhigi karaa si legal ah because paparazziga waxay sameeyaan laakiin waxaa jirto qofkaas hadduu iskuul dhigto amase hadduu employer u shaqeeyo waxaas waxaa laga yaabaa inay kasoo horjeeda policygooda but no some Meesha some qaar- some some states have ma aragtay certain laws oo oo oo joojiyo in ma aragtay dadka ay ay ay publicly dadka ay ka hadlaan sidaas oo kale n qadkaa soo galaya sugyaa n warsame n hallo haa assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal waan wada salaamay dhammaan Eh, waa war wanaagsan weye su-aasha keliya aan raba inaan weydiyo waxaa weeye eh, social mediaha sidiisaba da la leeyahay oo oo loogu talagalay ruuxa inuu jiro ah, inuu ka qayb qaato social mediaha ama Eh, ma ku maqlin walaala su-aashaada maxaa tiri social media muxuu leeyahay in laga qayb qaato
ha da ma jiraa oo oo loogu talagalay oo karaaf ah oo loogu oh talagalay okay okay ilmaha ay ka qayb qaadan karaan social media ama cunug ruux cunug kastaa ka qayb qaadan karo yeah good question thank you n ismaaciil su-aasha waxaa waaye da ma jirtaa oo ma aragtay oo loogu talagalay n ilaa carof age maaragtay ee il- ilmaha ilaa certain age ay tahay only inay galaan social media
Ah, horta inta badan een, social media ilaa saddex iyo toban meelahaas ah, u malaynaya inay ogol yihiin Mhm.
inta badan inkastay kala duwan yihiin Ah, laakiin dhibka jira waxaa waaye waxaan oo dhan waa self disclosure marka qofka ciyaalka wax ka celinayo physically ma jiraan hadduu rabo qofka sideed iyo toban sano qoran karaa Ah, Mhm.
waxaa kaloo laakiin muhiim ah oo dadka waaweyn inay hadda ka warhaayaan ee muhiim haddaa aragtid qof kaba soo qaba xaras garaynaya amase wax ku sameynaya ciyaal kaso ka yar da-dooda sideed iyo toban ji- sano sharciyada waaweyn oo jira oo qaban karo marka either way horta waxaa ka shaki sidoo dhan anything oo activity ah haddaa wadankan haddaa report garaysid wax kugu qabsanaya ma leh waa aa beenta noogu sheegta ma lagu dhahayo waxaa ka shakisid waa diri kartaa waa gelin kartaa ciyaalka laakiinse marka ayaga ay wax sameeyaan amase ciyaal kale oo under age markay sameeyaan xoogaa waa more complicated because ayagana waxa waaye ayaga naftirkooda uusan sharciga oo micnaha oo xoogaa wuxuu siinayaa leeway laakiin ciyaalka naftirkooda haddaa seventeen years tahay waxaa ogaataa oo marka qaarkood especially in lagu wadankan sida lagula dhaqmi karo adult soo lagu trygareyn karo amase ma- maxkamada lagu geyn karo inaan adigoo tahay qof qaangaari marka Mhm.
waalidku waa inay ogaadaan ilmaha naftirkooda ay u maleeyaan ilmaha eighteen ma gaarin isdhahayaan amase sixteen waayo amase seventeen waayo waxaa laga yaabaa hadday dembiyada qaar ku galaan in sidii qof weyn loola dhaqmo ayadana oo micnaha oo oo oo- oo oo sidii qof weyn loo geeya maxkamadda camal Mhm. i think taas aad ayay eh, eh, muhiim u tahay eh, waalidka inay aada u bartaan ah, ah, ma aragtay legal issueskaas dhan si ay ay u create gareeyaan ways ay u prevent gareyn lahaayeen um, caruunt- caruurtooda um, qadka kale ayaan ka jawaabayaa en- hallo dhegeystayaal kusoo dhawaada
ha walaal eh, waxaan rabay haddan inaan weydiiyo eh, ilmihii oo dhan waxay leeyihiin password bay leeyihiin nin walbaba duudu isticmaalo telefoon ama uu computerka ka isticmaalayo password buu leeyahay sidee waalidka markaa uga warqabi karaa Mhm.
ee social mediaha ilmahooda ay isticmaalaan waa mida koowaad ee ayagoo maaragtay u wada xiran yihiin midda labaad see uga warhan karaa meelaha ilmahooda ku wada jiraan waayo ee, ilmihii naftooda hadda privacy iska lah ee, tech savina way yihiin oo hadda waalidiintii Mhm.
ee, wax si loo baarana ma naqaan waxaan dhan waa nagu wada cusub yaho labada kun iyo shanta bilaawda Mhm, thank you En- en, ismaaciil su- su-aasha waxaa waaye en, waalidaa soo wactamay waalidka wuxuu weydiiyey ilmaha en- en, each accountkooda oo social media password ayay leeyihiin waalidkii they don't have access to these maaragtay um, passwords sidee ma aragtay ay u monitor gareyn karaan knowing that ayagoo oo- oo password leh sidee ula socon karaan
horta passwordka aa haysatid muhiim ma aha aniga sida u arko sababtoo ah Mhm.
qofka shan account oo samayn karaa lix account saddex intuu ku siiya taleefanooda passwordkooda oo kuwa kala qarsan karaa marka waxaa waa muhiimada inuu waalidka oo horta uu isku dayo inuu kalsooni ay jirto Mhm.
kalsoonida ugu muhiimsan Aad iyo iyo hadal aad.
in lees- in leesla hadlo haddii aanan waxaas aysan jirin micnaha password ama xoog ku keen ama xeelad kale ku keen password micnaha waxa muhiima ma aha berito account kale qofka furan karaa marka waalidka ayadana waa inay ogaadaan just because maxay ahaatay inuu in cunug oo hadduu passwordka uu iska kaasiiyo camal oo kale harahaas ha ku qancinaa ka wadaa ka war hay still maxay ahaatay ogaaw maxay ahaatay siyaabo fara badanaa looga warhayn karaa deviceskooda adigaa gadooyo adigaa bixin waya lacagtoodii maxay ahaatay adiga waqti badan la isbandigare isku day inaa adiga ogaatid waxa ay samaynayaan physically inaad la joogtid because physically markaa la joogtid ah, waalidiinta qaar oo waxaan arkay oo randomly oo jagareeyo ama ilmaha fiiriyo taleefonka horta weligaaba isku day inuu ku xiran yahay icloudka inaa isla leedihiin icloudka waxaa waaye haddaa apple isticmaalaysa oo kale anay andr andr android ma isticmaalayso ma ogi android ma kaadhi kara laakiin appleka oo kale icloudka waxaa ogaan kartaa a lot of activities oo cunugaan sameeya ogaan kartaa maxay ahaatay website-yada oo galaa ogaan kartaa so icloud-kana dadka waxay ka heli karaan soo ma ahan setting oo kale markay aadaan haa Mhm.
icloudka familiga dhan maxay ahayd waa ogaan kartaa si- kaas ogaa waa dhihi lahaa kaas passwordkiisa cunug qasab ma aha inuu ku diido waxaa dhihi kartaa kaas ciyaalka waxaas ay ka xitaa they're not paying attention Mhm.
maxay ahayd icloudkooda adaa u furtay apple storekaada maxay ahayd ama appleka markuu wax ka gadanayo wuxuu ku gadanayaa magacaadii kaarkaadii oo ku gadanayaa marka maadaama ay saas tahay activitiesii meeshaas ka maamul waa ogahay waalidiin badan technology ahaan aad ma u fahmi karaan laakiin isku day qof technologiyada yaqaana xoogaa inaad la fariisatid waalid kasta waa inuu sameeya waa muhiim arrintaas waa qof xoogaa technology yaqaana inaad la fariisatid oo dhahdid seen ku samayn karaa sababta aniga xitaa I'm not a techie ma ihi qof ah laakiin enough enough information aan isku daya aa ogaado ciyaal ciyaalka isku day inaad ka horreysid yaysan kaa horreynin because way adag tahay hadday markaa horumaraan waxaa waa waxaa ku jirtaa een, wax qalad ay ku siin karaan markasta Mhm. En- en, ismaaciil waxaa ka dhawaajisa wax aada muhiim u ah oo ah ma aragtay ee badanaana en- en dhalinyarada yaryar aan ma aragtay ah, the beautywell project aan kala shaqeeyo selfsteam issueska aan kala shaqeeyo issuega skinlightinga ee ka hadlaan waxaa waaye the lack of ma aragtay parent child relationship uh, communication kaas and issues kaas and because if there is a communication and, and dhalinyaradii wax kasta way shargareyn lahaayeen so so and, and, and I, I'm glad inaad taas ka dhawaajisay And- and- sax waaye.
Mhm, marka een een- een maaragtay ismaaciil barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa aad ayaad u mahadsan tahay aad maanta nagala soo qaybgashay aad aad ka hadashay ishuganayton oo ma aragta dadka aad u saameyneyso hadda maanta waxaan aad uga hadalnay dhalinyarada laakiin dadkii waaweynay bayba aad aad u saameyneysaba xataa soo marka aad ayaad ah, ismaaciil ah, u mahadsan tahay maxaad dhihi lahayd een, maxay tahay een uh, last few words aad dadka uh, aad la wadaagi lahayd oo waana ah
Ah, waa mahadsantihiin dhammaan in adiga iyo dhegeystayaashaadaba iyo dadka maxay ahayta ku ah, technicalka ka caawiyay Eh, waxaan dhihi lahaa kolleytaba een een dhibaatooyinka iyo wax walbaba mar walbaba way soo baxaan yaanan micnaha een, um, yaanan yaanan lagu miyiijabin sababtoo ah wax walbaba waqti walbaba casri walbaba waxbaa jiro casrigan hadda social mediaha waxay u malaysaa inay tahay waxa oo adduunka ugu sarreeya ayadana maray maxay ahayd iska noqon doontaa wax oo ah oo- oo- of the past marka waxaa loo baahan yaha waa lala qabsan doonaa casharo badanaa laga baran doonaa Een hadda already casharo badanaa laga bartay marka qof walba oo shaksi ah waxaa aniga ku bar- baraarujin lahaa inuu ogaadaa inuu mawduucyadan inuu iska dhegeystaa sababtoo maanta haddaadan u baahnayn beriyadaa u baahnaan doontaa qof oo maxay ahayd ah, kusoo mudan doono marka qof walba inuu isku dayaa inuu oo akriyaa oo maxay ahayd dhegeystaa waxyaabaha oo cilmi kororsadaa aqoonta kororsigeeda waa important Mhm, mhm. mahadsaned een, ismaaciil aad ayaad u mahadsan tahay een, barnaamijka aad nala soo qaybgashay een, galab wanaagsan Assalaamu calaykum.
calaykum salaam Een- een, dhegaystayaal een, een, aad ayaad u mahadsantihiin maanta een, aa, wanaaga aad na- nagala soo ee, wadaagteen een, barnaamijka maanta Een, een, aa, intaas ayaan aan kusoo gabagabeyneynaa Een, een, aam, sabti kasta een, markay tahay labada galabnimo ilaa saddexda galabnimo ayaan soo daayaa barnaamijka Beauty and Wellness taas oo ma aragta ka hadlaysa ishuga een, dadka saameyneysa oo iscadeynta sida looga joojin lahaa sida dib loo qeexi lahaa een, quruxda ama een, iyo iyo qeybta kale oo ah wellnesska caafimaadka xaggiisa aan aan aan ka hadlo ee mawduucyo kala duwan sidaad wada dhageysaneyseen maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsanahay een, maaragta social media iyo sida uu impact gareynayo overall uh, well-beingka oo maaragtay um, khaasatan een, een, dhalinyarada marka een, waa inoo iyo uh, sabtiga dambe een, aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijka aad nagala soo qaybgasheen maanta mahadsanid